فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuwaxa wareysiyada qodobada caawa aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah alkataa'ib oo baahisay qaybta labaad tixanaha geedigii gurguurta guul mise gebidhaclayn kaasoo soo bandhigaya xaqiiqda dagaaladii dhacay labadii gu ee lasoo dhaafay barnaamijka waxaa kale oo aan idinkugu soo gudbin doonnaa dalka swiden oo lagu aasay gabar soomaaliyeed oo dhowaan halkaa lagu dilay qodobada kale ee aad caawa ugu boganaysaan waxaa ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka dacawaley ee soomaali galbeed oo ku goodiyey inay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka liyubooliis waxaan meesha ka marnayn wararkii caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka waa mar kale iyo dhuuxa wareysiyada
فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa sida aad horey ugu barateen wararka caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay madaxweynaha dowladda federaalk ayaa maanta safaran horey loo shaacin ku tagay waddanka literiya diyaarad kaasa uu kidaystay ayaa ka didisay madaarka magaalada asmara waxaana halkaasi loogu sameeyey soo dhoweyn heerkeedu sareeyo xasan sheekh ayaa literiya kala hadla mar walba inay kaalmo ka siiyaan dhanka ciidamada iyo tababarada xilli muddo xileedkiisii hore waa aad ugu eedeyn jiray inay tahay dowlad hagardaamo booqashooyinka uu ku tagay ee literiya ayaa kuwa aan raaligelinin dowladda dhowra uu xasan sheekh daneeyo sida ethoobiya oo kale ku dhowaad soddon ruux ayaa ku shahiday duqiimo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay marinka godoonsane khaza afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ciidamada yuhuudda waxay marinka khaza ka geysteen duqaymo aad u xoogan oy ku shahidiin dad badan oo shacabreyd ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waxaanay warar ku sheegayaan duqaymaan kala socle inay ciidanka yuhuudu ka geysteen magaalooyin badan oo ka tirsan qidaaca godoonsan ee khaza iyadoona ay ku shahiideen duqaymahaas in ka badan afar iyo labaatan ruux oo shacabreyd ah halka ay dhaawaci kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan meelaha ay sidoo kale ciidanka yuhuuda duqeeyeen saacadii lasoo dhaafay waxaa ka mid ah magaalooyinka khanyunis beytlaahiya iyo rafax iyadoona ay ku shahiideen tobannaan ruux oo shacab ah halkae dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan iskoorimaadii aad u xoogan ayaa dhex maray maleeshaadka dacmusariic iyo milatariga suudan dalka suudan waxauu arbacadii maanta martigeliyey iskoorimaadyo culus oo u dhexeeya milatariga suudan iyo maleeshaadka dacmusariic ama r s f iyadoona dagaaladaasi si gaar uga dhaceen magaalooyin ay ka mid tahay magaalada caasimadda waa suudan iyo alkhartuum iyo meelo ka mid ah gobolka daarfuur labada dhinac ayaana waxay dagaaladan isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona lasdhaafsaday duqiimo xoogan oo xagga cirka ah milatariga suudan ayaa waxay warar ku sheegayaan in weerar xoogan ay ku qaadeen askar ka tirsan maleeshaadka dacmu sariic oo ku sugnaa deegaanka shabaad ee bartamaha qartuun baxri milatariga ayaana waxa u suura gashay inay la wareegaan deegaankaasi dhanka kale maleeshaadka dacmu sariic ayaa waxay duqiimo ku garaaceen goobay ku sugan yihiin milatariga suudan oo ku yaala waqooyiga waddankaasi xukuumadda netaniyahu ayaa qiratay dilka qaar ka mid ah maxaabiista ku jira gacanta kooxda muqaamada falastiin ciidamada yuhuudda ayaa shalay oo talaada ahayd qirtay in howlgal militari ay ka fuliyeen deegaanka talla suldaan ee magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza dabyaaqadii bishii agoosto ee lasoo dhaafay ay ku dileen lix ka mid ah maxaabiista yuhuudi ee ku jira gacanta kooxda muqaamada falastiin tani ayaana waxay ku soo beegmaysaa iyadoo guddiga qosaska maxaabiista ay maamulka yuhuudda ku khasbeen in dabagal lagu sameeyo dilka shakhsiyaadka maxaabiista ee ku dhintay gacanta yuhuudda bayaanay soo saareen milatariga saanad yuhuudda ayana waxaa lagu sheegay in shan iyo tobankii agosto ee sanadkan sii dhammaanaya labada kun afar iyo labaatanka ay howlgalay ka sameeyeen deegaanka talla suldaan ee magaalada rafax ay ku dileen lix ka mid ah maxaabiista ku jirta gacanta kooxda muqaamada falastiin dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhalatay rabshado ka dhacay dalka mosambiik wararkai naga soo gaaraya dalka mosambiik ee dhaca koonfur bari qaaradda afrika ayaa waxay ku waramayaan in halkaas uu maanta ka dhacay rabshado geystaya khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac rabshadan ayaana waxay imaadeen kadib markii lagu dhawaaqay in doorashadai ku guulaysteen xisbiga jabhadda xureynta mosambiig waxaana arrintaasi aadda uga soo horjeestay xisbiga mucaaradka waxaanay midda sababtay inuu rabshado martigeliyo waddanka wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas ayaana wuxuu sheegay inuu diiwaan geliyey wax ka badan laba boqol soddon iyo lix dhacdo oo halis ah kuwaasoo sababay dhimashada kow iyo labaatan ruux oo laba ka mid a yihiin booliis iyo dhaawaca shan iyo labaatan ruux oo saddex iyo toban ka mid a yihiin booliiska waddankaasi waxaanuu sidoo kale sheegay in xabsiga loo tixaabay toddobaatan ruux oo la sheegay inay iyagu abaabulayeen rabshadahani khasaaraha nafeed sababay shacab reedda ayaa ku dhaawacmay toogasho ay ciidanka yuhuudu ka geysteen koonfurta suuriya deegaanka suweysiya ee ku yaala baadiyaha fog ee magaalada qunaydara ee koonfurta dalka suuriya ayaa waxay ciidamada yuhuudu ku dhaawaceen saddex ruux oo suuriyaan ah kadib markii ay rasaas la dhaceen dad dhigaya banaanbaxyo ay ku diidanayeen soo galidda ciidanka saanad yuhuud ee dhulka suuriya maalmo ka hore ayaa sidoo kale ciidanka yuhuudu waxay weerar ku qaadeen laba tuulo oo ku yaala koonfurta waddanka suuriya iyagoona halkaasi ku dhaawacay wiil dhallinyaro suuriyaan ah wararka haatan laga helaya dalka suuriya ayaana waxay sheegayaan in ciidamada yuhuud ay la wareegeen deegaanka suweysiya ee ku yaala koonfurta waddanka suuriya iyagoona goodoon adag saaray tuulooyin ay degan yihiin dad shacab ah dadka ku dhaqan deegaanada koonfureed ee waddanka suuriya ayaa waxay bilaabeen inay dhigaan isku soo baxyo ballaaran oo looga soo horjeeda soo galitaanka ciidanka yuhuudda ee deegaanadaasi kadib markii waddanka laga xoreeyey nidaamka bashaar al asaad wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa naga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qaar ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee ku nool dalka sweden ayaa ka qayb galay aaska gabar dhowaan lagu dilay dalkaasi nimco daa'uud oo ahayd gabar soomaaliyeed ayaa toddobaad kadib dilkeeda waxaa lagu aasay qabuuro ku yaala magaalada stockholm ee ah caasimadda dalkaasi xilli waddankaasi uu ku sii badanayo islaam naciibka qaar ka mid ah dadkii soomaalida ahaa ee ka soo qayb galay aaskeeda iyo gabar la dhalatay nimco ayaa goobta ka hadlay
magacayga waa hibo bashiir nimco walaashad ka yar baan ahay ilaahu naxariistee gacanka xaqdaran baa dishay nimco shaqay ka soo baxday gurigeeda u sii socotay marka nin baa dilay ilaahu naxariistee waxaynu ku sugannahay qubuuraha tiiriso waxaynu ka soo qayb galnay gabadheenna walaasheenna naciimo janaasadeedii dad aad iyo aad u tiro badanna waa isugu yimaadeen ilaahay waxaan nooga baryan allah u naxariisto wixii dembiilihii dilana ilahay subxaana gacan ku dhiig lahaasna waxaan ilaahay ka rajaynayna inuu maaragtay cadaaladda u helo laakiin waa arrin aad iyo aad u naxdin badan u burugo badan waayo qof la leeyahay waa xanuunsan yahay oo la og yahay ayay bulshada ku soo sii daayeen taasina waxay tahay keenaya cunsuriyadda waddanka ka jirta oo aad iyo aad u soo xoogaysanaysa wixii raba ha la yidhahdo waa xanuunsan yahay ninkan ha la yidhahdo laakiin waxaa sabab ah cunsuriyadii islaam naceebka ku soo kordhaya waddanka ayaa qayb ka ah bismillahi raxmaan raxiim anigoo magacayga maxamuud sheekh aliif uu yahay maxamuud sheekh dhowre waxaan maanta ooga soo qayb galnay tacsida gabadha magaceeda uu yahay naciimo daa'uud oo sida xaqdarrada loogu dilay magaalada stockholm oo qof ka gardaran uu dilay waad arkaysaan ummadda soomaaliya se oga soo qayb gashay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag dadka ku dhaqan deegaanka dacawaley ayaa ku goodiyey inay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka liyo booliis iyadoo maanta ay mar kale dagaalo ka dhaceen deegaanka dacawaley ee dhulka soomaali galbeed oo ay gumaysato dowladda xabashida etoobiya islamarkaana ay maleeshiyaad keliyu booliis ku laayeen tiro dad ah ayaa waxaa dadka deegaanka ku goodiyeen inay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah xabashida waxa ay tilmaameen in maamulka mustafa cagjar iyo maleeshiyaadkiisa ee liyu booliiska ay duulaan ku yihiin dadka rayidka ah ayna xasuuqayaan maatida dagaalku wuu socdaa ina cagjar iyo dowladegaankuna waxay isku soo raaceen inay xasuuqaan dadka maatisada bartaa degan markaa fariintan bartaa ka diraya waxay tahy waar dowladda etoobiya waxa shaambad baa laynagu dhufanaya ah inayn magaranaysaa jabahad iyo waxyaaba laga shekinaya meesha soo galeen markaa mid baan leey waana dadkii shicibkaha iyo maatidii mid baan leey haddaba waar wixii qori haystee magaalada jooga iyo wixii maaragtay ee maaragtay saanad wax hub lagu dagaal geli karaa haystow goobaha nafoogaa laydinka helo warkuna waxa weeye oon bartaa anu warbaahinta kala hadlayaa dagaalkaas in cagjar baa ka dambeeya waxa weeyaan maanta waxa weeyaan waxaala cali mayne una ooyi mayne dagaal waa socdaa iyo ciddii saanad haysaa iyo ciddii hub haysaa maanta taasu mal u baahanay wax kaloo u baahanay ma jirto hore waxa weeyaan maanta annagu calaa cali mayno rag horta calaa cali minayin waxa weeyaan maatideedii oo maanta haddana rogaan celis lagu soo qaaday la xasuuqayo liyuu booliiskii waxa weeyaan cadag cagjar waxaan leeyahay annagu horta rag calaa cala ma nihin rag waxa weeyaan waxaan waxu noqonayana horta ma nihin waxa weeyaan laakiin libin lagaaga horreeyey waa libin lagaaga dambeeyey laakiin maanta waanu kaaga dambayn doonnaa waxaanu ku tusi doonnaa annagu waxa weeyaan waxa iyagu maaha dadka maaragtay ma nihin run ahaantii waxa weeyaan dadka maaragtay dadka doontaa laakiin maanta mar haddaad labaad rogaan celis soo celisay oo tidhi maxay aheeday dadkii waxa weeyaan dee hal la heshiiyo maanta haddana aad halkaa ka bilowday waxaanu kuu ballan qaadaynaa dad calaacalaya ma nihin dad waxa weeyaan inta ka dhimatay iyo inta ka dhaawacmataa u calaacalaysa ma nihine libin lagaaga horreeya waa libin lagaaga dambeeye waxaad ka heshaad leedi dhig
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag waxaa nugu soo maqan xubinta faa'iidada caafimaadka balse haatan aan idinsoo gudbino qaybta labaad ee tixanaha geedigii gurguurte guul mise gebidhacleen oo ay caawa baahisay alkataa'ib waa tixano soo bandhigaya xaqiiqda dagaaladii dhacay labadii gu ee lasoo dhaafay
بسم الله الرحمن الرحيم
The U.S. military is helping Somali special forces fight the terrorist organization known as Al Shabaab.
milatariga maraykanku wuxuu caawinayaa ciidamada gaarka ah ee soomaalida ee dagaalka kula jira al-shabaab The U.S. says its military has killed about 30 al Shabaab insurgents in a town near central Somalia.
maraykanku wuxuu sheegayaa in ku dhowaad soddon dagaalyahan oo al-shabaab ah ay ku dileen bartamaha soomaaliya Somalia's government has declared all out war against the militant group Al Shabaab and adopted a multi pronged counterterrorism effort.
dowladda soomaaliya waxay qaaday dagaal saf ballaaran ah oo ka dhan ah xarakada al-shabaab waxayna samaysay dadaallo dhinacyo badan leh oo ka dhan ah argagixisada
bishii agost labada kun laba iyo labaatan kumanaan maleeshiyaad murtadiin ah oo ay sheedda sare ka ilaalinayaan diyaaradaha maraykanka iyo turkiga ayaa lagu soo daabulay furimaha dagaalka ee wilaayaadka hiiraan shabeellada dhexe galgaduud iyo mudug maleeshiyaadkan ayaa taliso ka dhigtay cadalle maxaas baxdo iyo wasil halkaas oo laga abaabulayay duulaanka shareeca la dirirka ee ka dhanka ah wilaayaadka islaamiga warbaahinta soomaalida oo intooda badan malaayiin doolar lagu siiyey tabinta gulufka iyo warfidyaenada reer galbeedka ayaa iyaguna bilaabay boonbooninta iyo bakti afuufka duulaanka iyagoo guulo waxba kama jiraan ah ka soo tabinaya furimaha dagaalka
bishii lasoo dhaafay ama wax aan ka fogeyn waxay ciidamadan gacanta ku dhigeen dhul ballaaran oo ku yaalla bartamaha soomaaliya waxayna xoreeyeen tobanaan deegaan maanta doodda ugu weyn ee la hadalhaya soomaaliya waa maxaa xigi doona al-shabaab waxaana arkaynaa in dhammaan tilmaamuhu ay muujinayaan inaan guulaysanayno al-shabaabna ay sii dabargo'ayso adigu waxaad hadda sheegaysaa inay maamulaan labaatan boqolkiiba waddanka laakiin ogow waxay maamuli jireen siddeetan boqolkiiba waddanka maanta waad og tahay in al-shabaab aysan si xor ah ugu dhaqdhaqaaqi karin meel kasta waxaan kala jarnay dhammaan khadadkii ay isu mari jireen afar maamul goboleed oo dowladda federaalka ah siddeetan boqolkiiba al-shabaab ayaa maamuli jiray hadda laba maamul goboleed ayaa la filayaa in laga xoreeyo toddobaadyada soo socda laba maamul goboleed oo kalena waxay ku jiraan diyaargarow dhab ah wayna sii wadi doonaan sidaas darteed xaqiiqada maanta taalla fagaaraha waa tan laba maamul goboleed oo muhiim ah ayaa lagu wadaa inay ka xoroobaan al-shabaab toddobaadyada soo aadan
waxay sawirayeen waxaa loogu yeero ciidanka qaranka oo duulaankii ugu ballaarnaa ku qaaday xeryaha mujaahidiinta iyo in markii ugu horreysay la arkay ciidan soomaali ah oo hogaaminaya dagaalka lagula jiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo xaqiiqadu ahayd inay kaalinta ugu badan ee colka qaadanayeen ciidamada afrikaanta iyo dowladaha ku buhubay isbahaysiga neto gaar ahaan maraykanka iyo turkiga geesaha intaan ka galnaan idin gudbaynahe iyo inog malaagiin gaaloon gowrac kugu hayno labadaas midilaba gudboon gaalaha caddaydo labada midilaba gudboon gaalaha caddaydo guryaanu leenahay ku shabaab waa ku aadnaa muslin iyo gaal ciddaan kaalmaysanan aan kaalmaysanne shabaab inaan gacan ku dhufannaan rabnaa amerikaanaaba diyuuradu gaalahan warsanayna na kor taagane
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا
muslinan gefka gelin kolkaad guluuf ku soo qaaday inkastoo ay xulifadu isku habarwacatay aaladahoodii daxaliistay iyo askarimaroodiyadii muqdisho howlgabka ku ahana soo dagaalgeliyeen haddana allah fadligii hashiimo godlan hadafkiina lama xaqiijin goodigii iyo gebgebtii cadale iyo maxaas laga joogi waayena waxaa xigay baroor iyo baaba lagu hoobtay kadib markii ay murtadiintu ku soo dhaceen debinadii ay dhigeen mujaahidiinta qolo welibana lagu feentay buhulladii ay ku soo dhaceen
مرحبا بالحتف في رضا ذي الجلال في سبيل الرؤوف نحن حسن نزال وقلب الشهوف قد عزمنا القتال ورصصنا الصفوف وشحذنا النصار كشف الخيام عاليا كالجبال ورصصنا الصفوف وشحذنا النصار كشف خيام عاليا كالجبال زنجير يا حروف الفدا والنضال مرحبا بالحتوف في رضا ذي الجلال في سبيل الرؤوف نحن حسن النظام قلب شغوف قد عزمنا القتال نمضي نطوف سهل هوى الدلال في ظلال السيوف حيث يغدو الرجال زنجير يا حروف الفدا والنضال مرحبا بالحتوف في رضا ذي الجلال في سبيل الرؤوف نحن أسد النزال وبقلب شهوف قد عزمنا القتال أو جموع الضلال وبكل الظروف نتحدى المحل لا نهب الظروف أو جموع الضلال وبكل الظروف نتحدى المحال يا حروف الفدا والنضال مرحبا بالحجوم في رضا الجلال في سبيل الرؤوف نحن أسر النزال وقلب قد عزمنا القتال صمت هتف قوة مرحبا بالحتف فرضت الجلال في سبيل الرهوف نحن أسد نزل وبقلب شغوف قد عزمنا القتال نجري يا حروف الفدا والقتال مرحبا بالحتف في رضا ذي الجلال في سبيل الرهوف نحن أسد نزل وبقلب شغوف قد عزمنا القتال زمجير يا حروف الفدا والنضال مرحبا بالحروف في رضا الجلال في سبيل الرهوف نحن قد عزمنا القتال ورصصنا الصفوف وشحذنا النصال فاشبح يا ألوف عاليا كالجبال ورصصنا الصفوف وشحذنا النصال فاشبح يا ألوف عاليا كالجبال الفدا والنضال مرحبا بالحتف في رضا ذي الجلال في سبيل الرؤوف نحن أسد جواب قلب شهوف قد عزمنا القتال نمضي نطف شهدنا واتلا بركان السيوف حيث يمضون رجال سوف نمضي نطف شهدنا واتلا بركان السيوف حيث يمضون رجال الفدا والنضال مرحبا بالحقوق برضا الجلال في سبيل
weeraradii cadakibir ceel kooxle iyo sooman beere yabaal qaayib burdaar nuur dugle duduncad hilowlegaab iyo xawaadley ayaa ahaa kuwii uu allah ku sharjabeeyey carcartii murtadiinta halka weerarkii barakeysnaa ee galcad isagana lagu qeexi karo mid murtadiinta ilowsiiyey dharbaaxooyinkii ka horreeyey muslimiintana u noqday bulxan iyo bishaaro ay laabtooda ku bogsootay
قد عزمنا القتال نجري يا حروف الفدا والنضال مرحبا بالحروف برضا الجلال في سبيل الرؤوف نحن حسن نزال وبقلب شغوف قد عزمنا القتال ورصصنا الصفوف وشحذنا النصال فاشبخي يا أنوف عاليا كالجبال ورصصنا الصفوف وشحذنا النصال فاشبخي يا أنوف عاليا كالجبال زنجري يا حروف الفدا والنضال مرحبا بالحروف في رضا ذي الجلال في سبيل الشغوف نحن أسد نزال وبقلب شغوف قد عزمنا القتال ولمضي نطف سهمها والدلال بذلال السيوف حيث
muddo saddex bilood gudahood ah ayaa boqol saraakiil ah baktigooda looga tallaabsaday fagaarayaasha hiiraan galgaduud iyo shabeellada dhexe halka maleeshiyaad tirabeel ah oo kumanaan kor u dhaafayna lagu dhex toogtay dhuufiisyadii ay gabaadka ka dhigteen haladigii badbaaday ayaa noqday hal cagta maalo oo muqdisho carar ku gala hal maxbuus noqday oo mujaahidiinta u gacan galay iyo hal murugo la yooraro oo mooradii lagu awday masiirkiisa ku sugaya
وبكل الظروف نتحدى
wuxuu saylaan dhabo oo uu hadba dhinac u saayiro wuxuu xasan sheekh maxamuud sanad gudihiisa dagaalka ku waayay horfiiqadii maleeshiyadiisa iyo howlgeliyaashii uu ku tashanayey taasina waxay gayaysiisay inuu camal guhaadoobo oo uu ciila jaha wareero
Major Hassan Tour killed last month by Al Shabaab.
sargaalkii lagu magacaabi jiray xasan tuure oo bishii la soo dhaafay ay dileen al-shabaab Having a guy like that, he's there one minute and gone the next.
waa arrin adag inaan weyno ninkan isaga ah waxayna la mid tahay inuu naga geeriyooday saaxiib aan isku fariiq nahay oo nagula jira safka ciidanka maraykanka marna kuma fakerin inaan sidaas dhaho sannadihii aan noolaa oo dhan waana niyadjab weyn inaan weynay ninkaasi ee sarkaalka ugu darajo sarreeyey oo heer taliya guuta gaaray oo asagoo dagaalamayo xabadda ridaaya ee, oo ku- ku maarata ku baxay marka runtii ee, wuxuu mudan yahay si gaara in loo maamuuso talena waa waa loo samayn doonaa insha allah si gaarna waa loo maamuusi doonaa nabadoon cilmi hagar buure iyo dadka tirada badan oo kale oo aan la xusi karin oo qadiyadan u dhintay inaan wax yar ka sheegno oo ah odayaasha dhaqanka ay wasaaradda ka diiwaan gashan ee lafdhabarta ayuu ka mid ahaa nabadoon cilmi hagar runtii waxaan aad iyo aad qaranka soomaaliyeed iyo bulshada soomaaliyeed iyo ehelka iyo asxaabta aan uga tacsiyeynayaa ee geeridii xanuunka badneed ee ku timid walaalkay saaxiibkay ee runtii aan dhihi karo ee wuxuu aniga ii ahaa dabcan saaxiib gaar ah runtii ma u malaynaayo hooyadii iyo aabbihii dhalay way dhaleen oo uu ka soo go'ay laakiin u malay maan farxaan inay iiga xanuun badnaayeen waxaan dareemo xaqiiqatan marka aad iyo aadaan runtii aan aan- aan- aan- aan- aan uga xumahay wiilkeenna farxaan iyo raggii kaloo la jirayba iyo intii naga dhimatayba nin dhallinyaro ah janan ah ee dagaalka nimankan lagula jiraahe dowrka uu ka taagnaay iyo meesha uga jiray la wada garanayo ahaa laakiin inaad soo dhimanaysa dagaal haddaad aad waa ku tala gashay oo hadda uu ugu dambeeyay wiilkeenna muxuu ahay farxaan oon janaasadiis ku dukanayn oo odagii maxaan ku idhahdaa nabadoonka ahaa ee la yaqiina ee cilmi hagar oo muxuu ahay maalin dhaweyto uu muxuu ahay uu ku dhintay
xasan tuure abshir shataqiy farxaan qaroole cabdicasiis danab xasan indhool jamaal axmed cilmi hagar guure iyo boqolaal kale oo saraakiil iyo saraakiil xigeenno ah ayay gunaanad seeg dhaxal siisay xamlada boqolaal ka mid ah gaadiidka dagaalka ee lagu soo aaladeeyey murtadiinta ayaa iyagana badankood ku soo dhacay gacanta mujaahidiinta halka qaar kalena lagu gubay fagaarayaasha dagaalka saldhigyada murtadiinta ayaa noqday dekado durdur ah oo ay mujaahidiintu ka soo daabushaan hubka gaadiidka iyo agabyada dagaal ee lagu soo qalabeeyey murtadiinta النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسعر قد ساد اشتعالا واليسعر قد ساد اشتعالا waa gaadiidka ugu badnaa ee na soo galay laga soo bilaabo midowga maxaakimta ilaa maanta aan joogno waxaa ilaahay dekad furan oo inooga dhigay gobollada lagu soo duulay dekadahaasoo aan maalin kasta dadka muslimiinta ee mujaahidiinta ah gaadiid cusub iyo cabdibilayaal iyo gaadiidka gaashaaman intaba qalabkaas ugu badan waa qalabka uu iska lahaa maraykanka iyo turkida oo iyagu ay ku soo qalabeeyeen labada ciidan ee iyaga kala hoos tago sida ciidanka baagaraafta iyo ciidanka gorgor waxaa kaloo ilaahay noogu numceeyo oo ilaahay na tusay murtadiin badan iyo saraakiil dhiigooda dhex waran iyaga oo geedo yar yar ah madaxa kula jiro halkaasna naftu ay biday inay ku gabadaan sidaa ninka arkayseen oo la odhan jiray xasan duurre oo kale kadib markay faan iyo goodi kibir iyo isqaadqaad allana tabaaraka watacaala kibirkoodii isqaadqaadkoodii ayuu ilaahay subxaana watacaala waxa bacadkaas iyo dhagaxaantaas ayuu ilaahay subxaana watacaala waray
إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه kadib halaaggii xasan tuure iyo guuldaradii ku habsatay calooshood ushaqaystayaasha loo yaqaano danab maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka cararay inta badan furimaha dagaalka waxayna faaruujiyeen degmooyinka ceeldheer galcad masegawaay budbud iyo deegaano kale waxayna kooxda ridada soomaaliya hakad gelisay duulaankii carcarta ku socday waxayna doorbiday inay difaacato deegaanadii ay horey u qabsatay laakiin uma suuragalin
These Somali troops face incredible danger. Roughly 600 have been killed or wounded since last fall, according to military officials in the region.
ciidamadan soomaalida ah waxay wajahayaan halis aanan la rumaysan karin wax ku dhow lix boqol ayaa laga dilay ama laga dhaawacay tanyadeertii lasoo dhaafay sida laga soo xigtay saraakiisha milatari ee jooga gobolka halista ugu weyn ee ay wajahayaan waa qaraxyada al-shabaab But the question, and it's always the question here in Somalia, is how long can they hold on to the territory? Or will.
su'aasha mar weliba taalla halkan soomaaliya ah waxay tahay muddo intee le'eg ayay ciidanka soomaalidu sii haysan karaan dhulka ay qabsadeen ama al-shabaab intay dhulka miyiga ah si fudud ugu xeeladaysato ayay soo rogaal celin doontaa warbaahinadii shalay tabinayay guulaha halkama jiraanka ah ee gulufka dagaalkana ku qeexayay tacbiiraad ka mug weyn duulaanka ayaa bilaabay inay dib u hagaajiyaan canaawintooda soona gudbiyaan maleeshiyaadkii soomaalida oo lagu baacsanayo hoodka gobollada dhexe khasaarahooda dhimasho oo noqday mid tirabeel ah iyo rajadii laga qabay inay ciidanku difaacdaan deegaanada ay qabsadeen oo lagu hunguubay kadib markii ay isaga carareen magaalooyinkii ay mujaahidiintu markii hore xeeladda uga gurteen maalin kasta waxaa la yidhahdaa meelaha la qabsada waa laga baxaa si gaara waxaan leenahay ciidanka ee, kumaadoosta ee, ee, danab ee, waxaa la yidhi qorshahooda waxaa waaye sida amisoonti meesha waa ina geeyna waan inka laabaynaa deegaan lix iyo toban sano cadow hayste waa ku geeyaha waa kaa soo laabanaa wax aan ka yeelayna maaha haddii diyaaraddu diyaaro gaalo ay tahay oo aan lini ogolayn inay la sii joogto ninkaa ciidanka dowladdaa nala jooga difaaca nala qota difaaca nagula jira dowladdii soomaaliyeed sidii gaaladii amisom ama maraykana tuuge war meeshaan cadowjoog kaale ila soo gal ma ma ma ma sugbal ciidankaan wiil lama yeeli karo
allah fadligiis bilo gudahood waxaanu xusay hankii iyo himiladii loo hayay gulufka waxaana mar qura la arkay madaxweynaha dowladda riddada oo ku hadaaqaya wejigii koowaad ee dagaalka ayaan soo gebagabaynay isagoo doonaya inuu duugo guuldaradii galcad kana afgoobaadsanaya inuu qirto jabkiisa maadaama uusan horay u shaacin inuu dagaalku dhowr weji leeyahay dad badan ayaa fasir u waayey waxa uu madaxweynuhu kala jeedo wejiga koowaad iyo wejiga labaad
feyska koowaad ee dagaalka labada dowlad goboleed ee hirshabeelle iyo galmudug uu ahay degmooyinka hirshabeelle gu- dhammaan waa ka xoroobeen waana ka xor feyskiisii koobaadaa gabagaba soo marowhaa feyskiisii labaadaa la gelaa toddoba kale nagu qaadan maysa labada dowlad goboleed ee harsan ee faystuug ah kaalmadii caalamigeenu haysannay mid ka sii badanna waa haysannaa maanta marka horta waxaan qabaa idadiiladii iyo rajadii aan ka qabay shabaab sanadka inaan ciidan ahaan dalka uga xorayno intii hore oon- oon qabay maalintaan dagaalka bilaabaynay in ka badan aan ka qabaa maanta
بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد
duul uu allah halaag u qoray ayaana cidi caymin karayne wuxuu xasan sheekh maxamuud mar kale dib u soo abaabulay maleeshiyadiisa wuxuuna markan talis ka dhigtay magaalada dhuusamareeb halkaas oo uu ka iclaamiyey duulaan hor leh oo uu hadafkiisu yahay qabsashada ceelbuur iyo galhareeri oo gu'yaal badan shareecada lagu maamulayey wuxuu soo dagaalgeliyey kumanaan maleeshiyaad ah oo uu ka keenay eritreya yuganda turkiga iyo masar wuxuuna wacad ku maray inuu ku sii shaqayn doono dhuusamareeb inta laga soo afjarayo mujaahidiinta ka dagaalamaya gobollada dhexe madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo weli ku sugan bartamaha soomaaliya ayaa waxa uu horkacayaa gulufka dagaal ee dowladdiisu ay kula jirto kooxda al-shabaab laba sano waan ugu dheeraysay laba sano nala gaari maa shabaab laba sano ka hor dalkan inaan shabaab ka tirtirnaan rabnaa shabaab muddo laba sano muddo weliba muddo hore ka horeysa shanta bilood oo soo socota ee sanadka nooga dhiman dowladda soomaaliya qorshayaal cadcadaa u yaallo oo ay rabto inay gaarto kow dalkan inaan shabaab ka tirtirnaan rabno. dalkan inaan shabaab ka tirtirnaan rabno.
mar kale wuxuu allah mujaahidiinta waafajiyey inay jilibka u astaan bootada iyo bowdaqaawiska xasan sheekh maxamuud iyo maleeshiyadiisa waxayna dhiigooda iyo dhididkooda ku qoreen malaaxiim taariikhda gashay oo ay darsi iyo cibro ku arkeen maleeshiyaadkii ku madax adeegayay la dagaalanka shareecada allah
اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا إذا صاح النفير إلى قتال ترانا أول المتقدمين عشقنا الموت من زمن وسرنا إلى لقيا المنية باسمين إذا صاح النفير إلى قتال ترانا أول المتقدمين عشقنا الموت من زمن وسرنا إلى لقيا المنية باسمين إلى ساحل الوغى نمضي أسودا ندفت عن الحمى نحمل عرينا بأيدينا صوارم مرهبات نشد بها الطغاة الغادرين إلى ساحل الوغى نمضي أسودا ندود عن الحمى نحمل عرينا بأيدينا صوارم مرهبات نقد بها الطغاة الغادرين ندق عروشهم في كل أرض وللطاغوت دوما مرصدين إلى نيل الشهادة في سباق وللحور الكواعد ظاهرين ندق عروشهم في كل أرض وللطاغوت دوما مرصدين إلى نيل الشهادة في سباق وللحور الكواعب خاطبين لأمريكا حشدنا أسد حرب لأحزمة المنية لابسين سنمن على الدنيا فطار بعون الله كون المؤمنين لأمريكا حشدنا أسد حرب لأحزمة المنية لابسين سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله مولى المؤمنين ونجعل من دمانا اليوم جسرا إلى الأمجاد يعبر مستبينا فإما أن نعيش في ظل عز وإما أن نموت مستشهدين ونجعل من دمانا اليوم جسرا إلى الأمجاد يعبر مستبينا فإما أن نعيش في ظل عز وإما أن نموت مستشهدين أصبح النفير إلى قتال ترانا أول المتقدمين عشقنا الموت من زمن وسرنا إلى لحيا المنية باسمين إذا صاح النفير إلى قتال ترانا أول المتقدمين عشقنا الموت من زمن وسرنا إلى لقيا المنية باسمين إلى ساحل البغى نمضي أسودا نتقطع بالحمى نحمل عنينا بأيدينا صوارم مرهفات نبد بها الطغاة الغادرين إلى ساحل الوغى نمضي أسودا نذود عن الحمى نحمل عرينا بأيدينا صوارم مرهفات نبد بها الطغاة الغادرين ندب عروشهم في كل أرض وللطاغوت دوما مرصدين إلى نيل الشهادة في سباق وللحور الكواعب خاطبين ندب عروشهم في كل أرض وللطاغوت دوما مرصدين waa lina qalday waa lina khiyaamay ilaahay qalda waa lina khiyaamay kuwaas anigu maxaa dagaalamaya kii taliyaha ee usoo carray arkay goorma dagaalamaya anigu markii usoo carray arkay waa waa kadabar hahe berrina ma sii ahaan doontaan biyuhu waa idinka gureen kalluun biyihii ka gureen nololi uma taallo kalluun biyihii ka guray waaye yaw waa idin dheelaayin ummadaas is- idinka eh, beenta ku sheegaysin oo baadil ku akrinaysin inaga waxaa ku dheelaya ku dhaaf walaalaha khiyaameen
العبر مستبينا إما أن نعيش في ظل عز وإما أن نمت مستشهدين ونجعل من دمانا اليوم جسرا إلى الأمجاد يعبر مستبينا وإما أن نعيش في ظل عز وإما أن نمت مستشهدين عروس الحرب سيقينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا عروس الحرب تكتبنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا عروس الحرب سيدينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا عروس الحرب تكتبنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا عروس الحرب زيدينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا عروس الحرب قد ذبنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا إذا صاح النفير إلى قتال ترانا أول المتقدمين شقنا الموت من زمن وسرنا إلى لقيا المنية باسمين إذا صاح النفير إلى قتال ترانا أول annaga dowladdu waa naga carartay wax wax noo qabto waan weyne aniga hadda kula hadlaya markhaati ka ee boqol iyo afartan qof anaa ka tirshi oo gorgor iyo cumar bin khadaab iskugu jirto anaa ka tirshi oo macmuusle xataa ay ku jirto anaa ka tirshi oo hadda kula hadlaya shabaab dowladda isku tan ma aha iskama celi karto anaa dhahayo askari askari dowladeed anaa dhahayo isku tan ma aha, iskamana celi karto mideeda kale aniga saacaan kula hadlooyo waxaan joogaa coos weyn waxaana gacantii ugu haya xarakada haddii aa iga furo kartid bal kaale iga furo bal adi aa isku noqonina dowlad inta dowlad noqon leedeen adigu gargacan wadaa kaaga sharaf badan مضربينا عروس الحرب زيدينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا عروس الحرب قد تبنى اشتياقا إلى حسب الرصاص فأطربينا إذا صاح النفير إلى قتال ترانا أول المتقدمين شقنا الموت من زمن وسرنا إلى لقيا المنية باسمين إذا صاح النفير إلى قتال ترانا أول المتقدمين عشقنا الموت من زمن وسرنا إلى لقيا المنية باسمين إلى ساحل الوغى نمضي أسودا نزود عن الحمى نحمل علينا بأيدينا صوارم مرهفات نقد بها الطغاة القادمين إلى ساحل الوغى نمضي أسودا نذود عن الحمى نحمل علينا بأيدينا صوارم مرهفات نقد بها الطغاة القادمين بأمريكا حشدنا مستحرب بأحزمة المنية لابسينا سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله مولى المؤمنين لأمريكا حشدنا مستحرب بأحزمة المنية لابسينا سنمحو ونجعل من دمانا اليوم جسرا إلى الأمجاد يعبر مستبينا
weeraradii barakaysnaa ee ceelbacad daarunicma runirgood budbud masagawaay coosweyne ceel la helay baruujeed iyo kuwo kale ayay martigelisay saaxada weerarkii coosweyne ayaase ahaa malxamadii ugu xoogganayd ee dhabarka looga jabiyey wixii lagu sheegayey wejiga labaad ee duulaanka waxaana maleeshiyaadkii ay xamladu ku tashanaysay ay noqdeen kuwa bakhtigooda laga dul tallaabsadoo ku tafiirgo'ay howdka cosweyne kuwa tacbaan ah oo iyagoo soo toosaya tunka la qabtay iyo kuwa tabaale qaba oo carar ku soo galay muqdisho
waxaa jebiyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee caws weyne awdheegle ku sugnaa baadilkii iyo gaalnimadii ay ku sugnaayeen waxaa jebiyey garabsiga gaalada maraykanka etoobiyaanka nato atmis iyo intii allah ku kufrisay oo dhan waxaa jebiyey xarigga allaah ee ay ka furteen waxaa halaagay kibirka faanka goodiga gafuurtaagga iyo gardarrada shareeca la dirirka ah jabkii ka soo gaaray murtadiinta malxamadii cawsweyn iyo awdheegle wuxuu sababay guuldarrooyin isku tidcan oo burburiyey cududdii milatari dagaalkii fikriga iyo dhaqaalahoodii gaadiidka hubka rasaasta iyo saanadda ay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen dagaalkii cawsweyne keliya wuxuu celcelis ahaan qiimihiisu kor u dhaafayaa saddex iyo labaatan milyan oo doolar waxaa kalsooni beelay fariimaha ay gudbinayeen madaxdooda ugu sarraysa iyo warbaahintooda waxay daqiiqada gudahood dul u yeelan waayeen warbixinnada xaqiiqda ah ee ay warinayaan ciidankii ka soo badbaaday cawsweyn iyo owdheegle iyo sidoo kale sawirrada warbaahintu ka soo gudbinayso jiidda dagaalka waxay u adkaysan waayeen aragtida dadku ay ka bixinayaan asbaabta keentay jabkooda waxay dagaalladan soo ifbixiyeen taagdarrida nidaamka dimuqraadiyadda qaala allahu tacaala مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون الكواعب خاطبينا ندك عروشهم في كل أرض وللطاغوت دوما مرصدينا إلى نيل الشهادة في سباق waxaan rabaa xogta dhabta ah beenta lagama sheego xogta dhabta ah ee cows weyne waxay ku soo ururtay shabaabka nambarka ciidanka waa ka dil ay yidhaahdeen inuu been yahay waxaa ku soo aruurtay tirada ay ciidankan ka dilna yidhaahdeen tiro ka badan boqol iyo sagaashan wadaar xa- xawaalo wara- wadareed inay dadkoodii dhintay ay ku dham- ay ay ku duugeen sawirro ay isku soo kabkabeen oo ciidamo mar hore qalab ee ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka amisom qalab ay ka qaateen intay isku soo kabkabaan oo isku soo xidhxidhaan inay maxaanku idhaahdaa ay been ka sheegaan waaye waxaa muxuu ahaay baraha baraha saxaafadda iyo miidiyaha wareegayo in badan oo ka mid a waxaa la tegey meesha la yidhaahdo muxuu ahaa ee, coos weyne waxay ka dhacay waa arag hal maalin dhalinyaro yar yaraa inta la soo ururiyey ee, imaaraadka maaragtay tababaro ay ku bixiyeen markaasaa waxaa loo bixiyey magacyo kala duwan oo ee, abu cubayda iyo ee, khaalid bin waliid iyo inta loo bixiyey waxaas aa meesha la geeyey markaasaa weligiisba maaragtay cunuga saddex bilood ah, ah, maaragtay tababar la sii ee, maaragtay shalambooda laga keenay weligiisba xabad intaa la eg ma arkin hadde wixii dhacay markay arkeen ayagii asbuurtay ayagii yaa maaragtay sam- wixii sameeyey.
inta jeer oo ciidamadu ay jabeen hadda aad sheegtay waa run
laakiin battlefieldiska ama macrakooyinka ama goobaha marar badan waa oo hadda ka horna dhibaata la soo gaartay way jirtay Ee, waxaan qiraynaa in oo annagu ka dowladda iyo hay-adaheeda difaaca iyo ka shaqeeya iyo organis sub organiskooda hadday tahay logistics hadday tahay operations hadday tahay maxaanku yidhahdaa eh, communication waxyaalo farsamaa technical oo naga qaldama way jiraan ilaa la gaaray ilmihii meydadkoodii inta dhalinyaradii meydadkoodii inta lasoo sawiro hooyooyinka inta loo diro la yidhaha wiilashiina meeshaasaa u dambaynay hooyo waa taqaanaa saas la yidhahda taleefon inta qaadato wiilkeedii mid kasta meeshuu joogay ay la hadasho marka meelo badan inay xoogaa askarti ka soo baxday qodob kaloo jirana waxaa tahay sanad iyo jarjarka dagaalka shabaab lagu jiray nimaan nasanin oo maalintuu dagaalka bilaabay ilaa maanta taagnaa ordaayey xabad ridaayey qarax ka duldhacaayey waayo dadku rationalitigooda xataa marka qaarkood marka annaguna fursad maanaan haysan aan ku kala bedelnay iyo awood aan ku kala bedelno
dagaalkii cusweyne kadib waxaa fashilmay dagaalkii dhaqaale midkii warbaahineed iyo midkii fikir ee uu ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud mujaahidiintii la doonayay in la cunaqabateeyo ayaa helay khaniimo aanay abid ku furan fagaarayaasha dagaalka warbaahinadii birikinaaseya ayaa bootadii seegay oo afkii juuqda gabay halka wadaad xumayaashii loo kaashanayay sharciyeynta dimuqraadiyadda iyo duulaankana ay ku dhiiran waayeen inay celiyaan askartii ka soo cararay cusweyne kuna qanciyaan inay ku jiraan dagaal xaq ah faankii iyo filimadii la jilayeyna waxaa bedelay foolxumo iyo fiiga carar waxaana bilowday in calaacal iyo canaan laysku weydaarsado shaashadaha warbaahinta iyo baraha bulshada
walaalow dhuusamareeb wixii ka dhacay haddaan ka sheekeeyo cadowgaa ku raaxaysanaaha ee igala hir maxaa mahay may waxay weydiine mar rabo fiiri mar rabo intaas ka badan inaan iraa sababtoo ah intaas ka badan haddaan iraa cadowgaa cadowgaa aa ku farxay walaalow waa ku baryaa intaas ka badan cadowgaa ku raaxaysanaa iga dhaaf aniga labaatan maalmood aan soo joogay een, meesha la dhul samarreeb waxaan hayaa xod wasiirku inuu ururo iyo bataliyano frontiga jooga taliyayaashooda lacag u qaybinaa labaatan kun shan kun lix kun toban kun ujeeddadu kaliya maxay tahay wasiirku muxuu muxuu muxuu ka wadaa kow intuusa ka keena lacagtan ajendadu wataasi maxay yihiin maxaase ciidan geliyey een, ee, macluumaadka qoraal masajaad la ii soo diray oo qaarkood aan loo- ay- ay- ila wadaageen dad hadda ina sheega aan rabo yaa yaan hayaa codad duubanaan hayaa ama rabbax ayaan hayaa marmarka qaarkood waxaa leedahay dalkan sidiisa waxaan ka dhalanaa ku farsanaysa wallahi seriously waxaa is leedahay waddankan cadaalad ma taalo qof wax mudan qof u mudan yahay lama siinayo shaqo loo rabay in loo diro libaaxa dawac loo diraa meeshii la rabay dawacii loo diran libaaxa loo diraa uu libaaxu shaqo dawac ma qaban karo yaan dad daanyeeraa aanan ma- ma- inta lasoo hordhigo ragga kaletana xabad ku dhinta la dhid hadday dhintana yaan la abaalmarin aan la dhigin shal waxaan u malaa meesha waxaan ka diray ee, ciidankii danab iyo gorgor iyo wixii alle wixii la sheegayay oo gobollada dhex marka xoogaa siyaasaduhu ka socdeen la keenayay oo la keenayay baydhabo laga dejiyo oo beledweyne laga dejiyay maanta ma hayno waan loo sameyn ciidanka in shaab lagula diriro ma siyaasad gooniyaa loo sameeyey waxaan rabnaa mudane madaxweyne ciidankii aad ugu tala gashay deegaanka in lagu xoreeyo oo aad shalay la istaagtay maanta keen deegaanada kaleeto ee dib loogu noqo waxaan leenahay haniyo jibinina haniyo jibinina ha isku haleynina diyaarad gaalo Ee, arrinta maantay aboorhay ka dhacday oo ka dhacday beel muxuu ahaa ee, beero yabaad oo ka dhacday meesha la yidhaahdo sooman oo ka dhacday muxuu ahaa ee, jicibow ee, iskama dhicin anisaan qabo ani jawaab waa u lahay cidda jawaab hayso waxaa ficnaa lahayd in ummadda la qaybsato jawaab uma hayo diyaaradihii wax duqoyn jireen wax la gafi jiray Ee, waxaa bilaabatay in la yidhaahdo waxbay la gafeenoo waaba na sigeenba b emyadii amisom haysatay waxaa la keenay war meeshan ha la duqeeyo meeshan ha ku jiraan b m lagu duqeeyo waxaa timid waaba lala gafay lama yaqaan baalka meesha waa layska haystaa maahane lama yaqaan ayaa haddana ah, ah, soo baxday Ee, runtii ee, arrintan arrin cabsi weynna waayo taas macquul ma aha laga soo bilaabo ee, ceel qoox leh ilaa maanta yacni jillaafada socoto caadi ma aha caadi ma aha hugunkan iyo riwaayadan ha ku kahsooni
lama aqbali karo ciddii ka dambaysay waa lala xisaabtami qofka dalka ugu sarreeya iyo ka ugu hooseeya ku doono ahaado hadduu sargaal yahay waa lala xisaabtami waa in lala xisaabtamaa
waxaa la joogaa wakhtigii kuwa awoodda ciidankeena sii ku takrifalay khiyaanada sameeyey dadka mardabdabeeyey waagii lala xisaabtami lahay bilowgeedii waa la joogaa waana la isla xisaabtamayaa dowladnimo waa isla xisaabtan haddaba guuldaradii galcad iyo cusweyne kadib waa maxay tiirka uu magangalay murtad xasan sheekh maxamuud ee uu doonayey inuu ku samatabaxo balse mar kale la dumay waxaan ku soo gudbin doonnaa xalqada xigta ee taxanahan insha allah بالأمجاد يا ذكرينا عروس الحرب قد ذقنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
gunahaanadka barnaamijka ayaan soo gaarnay markaana ku soo dhowaada xalqada koow iyo tobanaad ee taxanaha faa'iidada caafimaadka waxaana soo jeedinaya doctor maslax oo ka tirsan isbitaalka guud ee kunya barrow
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد آه، فيتامين بي 2 أما ريبوفلافين لو يقانو آه، waxaan qaadanaynaa xalaqadeena caawa vitamin b two ama vitamin b labo ee kaasoo ka mid ah vitamiinada ku milma biyaha ee sida aad la socotiinba waxaa noo socday xalaqaadkii ahaa vitamiinada ku milmayay biyaha inaan qaadanaynay aan ka wadnay xalaqaad ee caawa waxaan qaadanaynaa vitamin b two oo loo yaqaano riboflavin kaasoo ku milma biyaha Ee, b two ee, waxaa loo yaqaanaa magaciisa labaad riboflavin ayaa loo yaqaanaa wuxuu ka mid yahay vitamiinada ku milma biyaha ee inta badanna laga helo oo xayawaanaadka iyo dhirta ayaa laga helaa Ee, wuxuu ka mid yahay ee, groupka b vitamins ee kuwooda ugu muhiimsan ayuu ka mid yahay oo dadka ka caawiya xagga ee, shaqooyinka qanjirada iyo horumarka xagga neerfaha iyo mataqaana xagga dheefshiidka iyo dadka inuu ka caawiyo xagga ee, f- raashinka inuu u bedelo energy ayuu ka caawiya intaas ayuu muhiimad gaar ah u leeyahay vitamin b two Ee, faa'iidooyinka gaarka ah ee aan mataqaanaa ka heli karno vitamin b two Ee, waxaa ka mid ah ee, inuu carbohydrateska u bedelo energy had iyo jeer Ee, inta badan vitamino badan oo b group ah ayaa ku midaysan taas Ee, sidoo kale waxay soo saaraan ee, si excess ah zaaid ay usoo saaraan r b c production yacni wax soo saarka dhiigga cas ee antibodieska difaaca jirka ka mid ah ayay aad u soo saaraan oo dhiigga cas dadka u yaqaaniin ama hemoglobinka h b gana kobciya marka laga sheego dhanka kale Ee, sidoo kale wuxuu soo saara hormoniska hormoniska waxay isugu jiraan een, hormoonada ee, xagga dhalmada la xiriira iyo xagga nuujinta haweenka iyo xagga kale oo mataqaanaa galmada inta badan hormoniska ayay soo saaraan Ee, wuxuu aad iyo aad faa'iido badan ugu leeyahay een, inuu mataqaanaa neefsasyada uu ka qayb qaato xagga respirationka neef mareenka iyo aad iyo aad faa'iido badan ugu leeyahay Ee, sidoo kale een, xuubka xuubka jilicsan sida aan soo sheegnayba groupkii hore ayuu aad ugu fiican yahay Ee, si guud b group oo dhan ay aad ay ugu fiican yihiin Ee, sidoo kale ee, wuxuu gaar ku yahay b two ee, ee, aad iyo aad u kobciya maqaarka iyo cidiyaha iyo indhaha ayuu faa'iido badan oo gaar u leeyahay Ee, wuxuu horumariyaa ee, koritaanka ilmaha hooyada uurka leh ayuu aad iyo aad u kobciyaa horumarka iyo mataqaanaa inay markaa ilmaha ay yeeshaan miisaan ayuu aad ugu caawiyaa sidoo kale wuxuu ka hortagaa vitamin b two ee, cudurrada maqaarka ku dhaca khaasatan kuwa kansarka ee, maqaarka oo dhinta ka yimaada Ee, sidoo kale wuxuu ka hortagaa ee, daaweynta xanuunka loo yaqaano migraineka ama madax xanuunka ee inta badan ee, dad badan ay la xanuunsan yihiin iyo sidoo kale cudurrada ku dhaca ee, indhaha sida ee, na- ee, cataracta oo kale ama caadka dadka indhaha laga qalo oo kale iyo iyo eclampsiyada haweenka markay uurka leeyihiin eh, ugu horeysa bilaha ugu horeysa uurka eh, lix ilaa iyo shan ilaa iyo toddoba bilood markay inta badan qabta eh, qalalka eh, sidoo kale eh, xanuunada ku dhaca maskaxda eh, dhammaan ayuu ka qayb qaataa Eh, wuxuu aad iyo aad wax uga qayb qaataa eh, sida aan soo sheegnayba xanuunada maqaarka ku dhaca khaasatan kansarka ayuu ka hortagaa Eh, intaasoo faa'iido ayuu leeyahay oo bani aadamka u leeyahay halkeen ka heli karnaa marka eh, vitamin b two gaas inteen ka heli karnaa Eh, waxaan ka heli karnaa dhammaan eh, sida aan soo sheegnayba eh, animalska iyo plantska aan dhahnay xayawaanaadka iyo geedaha dhirta Eh, hilibka dhammaantiis waan ka heli karnaa beerka si gaar ah waa laga heli karaa in la joogteeyo iyo kelida in la joogteeyo malayga iyo hilibka cad digaaga in la joogteeyo e, ukunta e, in la joogteeyo iyo digirta in la joogteeyo intaasba wuxuu ku yahay qani ayuu ku yahay iyo sidoo kale lowska iyo dhammaan e, khudaarta cagaaran iyo dairy productska oo caanaha xoolaha oo marka noocyadooda kala duwan ama geel ha noqoto ama lo ama ari dhammaantoodna waa laga helaa E, meelahaas marka sourcekaas ayaa ugu badan e, calaamaadka marka hadduu yar yahay b two calaamaadka qofka lagu arki karo ama dhibaatooyinka u imaan kara maxaa ka mid ah waxaa ka imaan kara e, afka faruuraha dhinacyadooda qofka inuu dildilaac ka yeesho kaasoo loo yaqaano jelitis loo yaqaano geesaska ama kooneyaha oo mataqaana faruuraha qofka inuu dildilaac ka yeesho joogto ah wuxuu ka mid yahay cudurkaas haddaa aragto b two deficiency vitamin b two gaa kugu yar maqaarka oo qalalaya haddaa aragto waxaa kugu yar vitamin b two-ga caabuq ayaa wuxuu ku dhacayaa afka afka qofka dadka inta badan afka aan ka raysan b two-goodaa yar si guud b group of vitaminska ku yar haddana khaasatan vitamin b two-ga ayaa ku yar inay marka iska baaraan oo isfiiriyaan waaye waxaa kaloo la arkaa scrotal dermatitis maqaarka xaniyaha inuu qofka uu infection uu kaga dhaco ama cuncun uu ka dareemo iron qofka inay ku yaraato ama anemi inuu dareemo carabka iyo faruuraha oo joogto ah boogtooda aan baraysan indhaha oo xasaasiyad ay kusoo nonoqoto oo mararka qaar uu qofka sheegayo indhaha oo daalaya indhaha idaalayuu kuleeyahy qofka indhaha ayaa daalaya cuncun ayuu arkaa qofka dhammaan maqaarka sanka afka meelaha jilacsan wejiga dhegaha lafta madaxa iyo meelo la mid ah ayuu qofka cuncun ka arkaa hadduu yaraado b one b two deficiency sidoo kale qofku wuxuu arkaa gariir ayuu arkaa jirka ayaa gariiraya waxaa yar xilligaas hadduu qofka gariir iyo jarays joogto uu arkaayo vitamin b two gaasaa aad u yar marka qofka marka waxaa lagula talinaya inuu marka dhakhtarkiisa uu la wadaago sidoo kale waxaa la arkaa hurdada qofka ay ku yaraato ama insomnia waxaa la yirahda afka qalaad dhuunta oo qofka nabre ay ugu soo baxaan oo qofka lagu arko daal iyo markaasi warwareer qofka in lagu arko intaba way keenaysaa hadduu bato marka b two gaas maxaa la sheegaa wax dhibaato ah oo lasoo wariyey ama la sheegay ma lahan vitamin b two ga qofka hadduu ku bato wax uu u dhibaayo ma lahan insha allahu tacaala daily integiisa maalinkii maxaa laga qaadan karaa b two b two waxaan ka qaadan karnaa caruurta yaryar infantiska zero ilaa one year markuu qofka cunuga dhasho ilaa halka sano wuxuu qaadan karaa zero pointy four ilaa zero pointy four milligram ayuu qaadan karaa caruurta halka sano ilaa saddexda sano jira waxay qaadan karaan zero pointy eight milligram caruurta afar ilaa sideed sano waxay qaadan karaan hal dhibic hal ilaa hal dhibic laba milligram oo vitamin b two ah haweenka da-da ah waxay qaadan karaan oo waaweyn hal dhibic saddex milligram per day maalintii raggana sidoo kale hal dhibic toddoba milligram per day ayay qaadan karaan uureyda waxay qaadanaya hal dhibic lix milligram per day aad ayay uga uga baah badan yihiin dadka kale nuujintaa kasii daran hal dhibic sideed ay u baahan tahay darsigeeni ama halaqadeena caaw halkaas ayay ku eg tahay aad iyo aad u mahadsantahay لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysyada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي